جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey qaraxyo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta shanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga mid ka mida macaahidda reer galbeedka ayaa warbixin ka diyaariyey hubanti la-aanta haysata howlgalka kufaarta afrikaanta iyo fashilka ay ku soo dhammaatay xamladii murtad gurguurte uu ku soo qaaday qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga xaflad gebagabo u ahayd kulan dowro sharci ah ee barbar socotay oo loo qabtay ducaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada kamsuume ee wilaayadaas hay-ad gaaleedda sheegtay inay u doodo waxay gaalada ugu yeereen xuquuqul insaanka ayaa dowladda salibiyadda ee kenya ku eedeysay inay afduub iyo dil kula dhaqaaqday dadkii hogaaminayay mudaharaadyadii ka dhacay gudaha dalka kenya جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay toddobada bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobadaas oo faahfaahsan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay warkaas iyo war kale oo ku aadan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helaya khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey qaraxyo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee deegaanka awdiin leh ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee isla deegaanka awdiin leh oo ka mid ah deegaanada wilaayada baay ee cadowga allah dullaanka ku joogo dhanka kale waxaa faahfaahinno dheeraad ah laga helayaa qaraxyo iyo duqeyn kufaarta afrikaanta lagula beegsaday deegaana ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qaraxyo la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay duleedka deegaanka number lixdan ee shabeellada hoose waxaana qaraxaasi bakhti iyo dhaawac ku noqday lix askari oo kufaarta ugandha ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka burculow ee hoostaga degmada baraawe waxayna madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xerada sidoo kale waxaa xog dheeraad ah laga helayaa qarax maalin ka hor kufaarta afrikaanta lagula beegsaday deegaanka laanta buure waxaana qaraxaasi lagu gubay gaari tow ah waxaana ku bakhtisay shan askari oo kufaarta ugandha ah howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxay imaanayaan xilli maalin ka hor duleedka magaalada kismaayo uu ka dhacay dagaal culus oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen boqol koob iyo labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah waxayna mujaahidiintu dagaalkaasi kusoo furteen hub kala duwan mahadsanid yaasir kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta shanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani
kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan oo ah qaybtii shanaad mashruuca saka qaybinta maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri oo ay ka samaysay deegaanka yokoyow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool muuqaalka oo soconaya ku dhowaad shan daqiiqo ayaa lagu daawanayaa goob fagaaro ah oo ka tirsan deegaanka oo la isugu keenay xoolaha nicmooleyda ah iyo dadkii fuqarada iyo masaakiinta ee la guddoonsiinayey sakada xoolaha nool haya maalan nambarka untuqluba kinfiiriye bismillaahi
fuqarada iyo masaakiinta ayaa la guddoonsiinayay nambaro ay ku qaadanayaan hadba nuuca xoolaha ee nicmooleyda ka tirsan ee saka ahaanta loo siinayo weliba iyaga oo aad ugu faraxsanaa sakadaas xoolaha noole la siinayey neef geela ee la oosii manaha zakawaadki gurba'a yaa leysi insha allahu ilaahay kama hadsan muslimiintii zakada hambati dadkumadahaay neefkasa ilaahay unkuna siibi mujaahidiinta meenka do'aayay ini garanteed guula laka dhaka gaaladaa la jibi cabdulahi alanuuf nambar leh nambar leh nambar leh
بسم الله أنا أوشى عبد الله شاء الله فليرو الحمد لله جيك زكادي إلهي واجبي إني دتكن لا خقاضة هتن مساكن تلك النو سياسة في الإنقيبي إلهي شيئا الإنقيبي هاي الحمد لله إلهي كما حسن ثم بعضية مجاهدين تا يا يا كما حسن إلهي قال أنت كركوال أنا نصيب ما حين دوي قال الحمد لله إلهي دتكي إيبي نبركاي لأنك لا خقاضة بركاي إلهي بس سبحانه وتعالى خذوا من أموالهم صدقة تدهيرهم وتزكيهم أري إن شاء الله قال هاي لوي مجاهدين ده الحمد لله إيه أنك ما سني وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله
magaala idow maal alayhi dawlila ere geeka miilin mayna ninka qiibiyay olay zekadii mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta ninka qiibiyan miilin may bal eesiyay baa shan neef oo irin ah way baan kama hadeeliyey mujaahidiinta ini galantiyo koraata gaalada ashaadulladirirka ini hoos yaalan
mujaahidiinta ayaa allah markii uu makansiiyey dhulka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxa ay oogeen dhammaan intii uu allah ku addoonsaday addoommadiisa iyo mujaahidiinta oo soo nooleeyey rukniga sakada oo ah rukniga saddexaad ee tiirarka islaamka sidaba ay ku wariyeen bukhaari iyo muslim xadiidka aynu ka soo qaadannay jaamiculculuum walxikam sakadu in ay tahay tiirka saddexaad ee tiirarka islaamka ugu dambayntiina wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa sannad kasta sidan oo kale sakada xoolaha nool oga qaybiya wilaayaadka islaamiga ah ee ay ku maamulaan ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona mashruucaas ay ka faa'iidaysteen kumannaan dad fuqaro iyo masaakiin ah oo ku kala nool wilaayaadkaas islaamiga
شوقا فجادا وأحلام الأماني تشب بنا اتقادا أخي ذاك ابتلافي ومن قلبي التصافي نقينا أبالي إلى المجد المنافي mid ka mida macaahidda reer galbeedka ayaa warbixin ka diyaarisay hubanti la-aanta haysata howlgalka kufaarta afrikaanta iyo fashilka ay ku soo dhammaatay xamladii murtad gurguurta uu ku soo qaaday qaar ka mida wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warbixintan waa kan ilyaas cabdullah
mid ka mid ah macaahidda daraasaadka dowladaha reer galbeedka ayaa warbixin uu qoray waxa uu kaga hadlay xaaladda soomaaliya isagoona soo hadal qaaday awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu soo dhowaaday wakhtiga uu ku egyahay howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta warbixin uu daabacay macadka e s f r ayaa lagu soo hadal qaaday weerarkii duqaynta ahaa ee dhowaan ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen xerada xalane kaasoo dhaliyey khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac waxaana lagu yiri qoraalka machadka axaddii aynu soo dhaafnay saldhig militari oo ku yaala bartamaha muqdisho hoyna u ah mas-uuliyiin ka tirsan midowda afrika qaramada midoobey iyo hay-ado caalami ah ayaa la kulmay weerar xooggan oo duqayn ah durbadiibana waxaa mas-uuliyaddan sheegtay xarakada al-shabaab oo u soo xusul duubanaysa inay rido dowladda federaalka tanina waxay muujinaysaa xaaladda cakirnaanta ah ee dalka ka jirta iyo sida ay weerarada hubaysan uga dhacayaan meel walba dhanka kale waxaa maqaalka uu qoray machadka yurubian consul ee cilaaqaadka dibadda lagu soo hadal qaaday fashilka ay ku soo dhammaatay xamladii xasan gurguurte uu laba sano ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ololihii dagaalka ee lagu soo qaaday al-shabaab waxaa weli gacanta sare leh xarakada taasoo maamulaysa deegaano ballaaran oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka waxaa sidaas lagu yidhi qoraalka uu daabacay machadkan mar ay xarunta diraasaadka ee yurubian consul soo hadal qaaday xaaladda hubanti la-aanta ah ee uu wajahayo isbahaysiga kufaarta afrikaanta ayay sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi karta goobaha ay banneeyaan ciidamadan hadda ku howlgala magaca admis xarakada al-shabaab waxay ka faa'iidaysan doontaa kala qaybsanaanta iyo khilaafka jira taasoo horseedi karta fashil amni oo weyn oo saamayn ku yeelan kara mandiqada geeska afrika iyo badda cas ugu dambayntii daraasaddan waxay sidan uga mid noqonaysaa kuwo dhowr ah oo soo baxaya sannadihii lasoo dhaafay kuwaasoo intooda badan ku marag furaya in fashil ay ku soo idlaatay xamladii murtad xasan sheekh maxamuud uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah kooxdiisu ay shisheeyuhu tabantaabiyaanna ay qarka u saaran tahay burbur xooggan waana markii ay dalka isaga huleelaan ciidamada kufaarta afrikaanta mahadsanid ilyas xaflad gabagaba u ahayd kulan dowro sharci ah ee barbar socotay oo loo qabtay ducaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka dhacday degmada kamsuume ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abwaayman ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxay ahayd xaflad gebagaba waa kulan dowre ee barbar socotay loona qabtay ducaadda degmooyinka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose taasoo ka dhacda degmada kamsuuma waxaana goobjoog ahaa halka ay ka dhexaysay xafladda mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose culimo salaadiin iyo marti sharaf kala duwan xafladdan waxaa agaasinkeeda lahaa maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin kadib markii uu isu keenay dhammaan ducaadda ka howlgasha toddobada degmo ee jubbada hoose ugu horeyna ducaadda waxaa loo qabtay dowro sharci ah oo socotay muddo afar maalin taas oo sidoo kale looga niqaasheeyey sida lagu horumarin karo dacwada gobolka mid ka mid a ducaadda oo ka hadlay munaasabadda ayaa ku dheeraaday waxqabadka mas-uuliyiinta makaatiibta dacwada ee jubbada hoose ay qabteen lixdii bilood ee lasoo dhaafay waxaan ka bilaabay marka masaajidda gobolka jubbada hoose cadadkooda waa saddex boqol konton iyo toddoba masjid cadadka maraakista ee gobolka jubbada hoose waa sagaashan iyo lix markis weeyaan oo lagu baranaya kitaabka allah subxaana wa tacaala cadadka ka faa'iidaysanayana waa toddoba kun toddoba boqol konton iyo sagaal qof weeyaan xagga madaarista qur-aanka ah waxaa gobolka ku taalla hadda toos u shaqaynaya waa laba boqol siddeetan iyo sagaal dugsi qur-aan ah ilmaha duruustaas ama qaadanaya dugsiyada dhiganaya ee ka faa'iidaysanaya ee qur-aanka la baraya ee tawxiidka iyo rasaa'isha kala duwan shareecada islaamka la baraya waa shan kun lix boqol soddon iyo kow arday waxay noo xiga xagga dowraadka wixii noo qabsoomay dowraadka allahna waafajiyey waa afartan iyo siddeed dowro weeyaan dadka ka faa'iidaysta cadadkooda waa kun siddeed boqol soddon iyo shan qof weeyaan xagga jawlaadka ay ducaadda qaadeen gobolka jubbada hoose waa lixdan iyo toddoba jawlo weeyaan dadku ka faa'iidaystay waa toban iyo afar kun iyo toddoba boqol xagga nadawaadka wuxuu ilaahay subxaana wa tacaalana waafajiyey sagaal ladwo inaan qabanno dadka ka faa'iidaystayna waxaa weeyaan waa lix boqol iyo toddobaatan qof oo soo xaadira nadawaadkaas ka dhacay gobolka jubbada hoose muxaafaadka kala duwan muxaadaraadka ilaahay subxaana wa tacala noo suurageliyey waxay ahaayeen tiradooda kun shan boqol soddon iyo afar muxaadara ka dhacday gobolka jubbada hoose degmooyinkiisa kala duwan dadku ka faa'iidaystayna waa shan kun siddeed boqol afartan iyo shan qof weeyaan tixgabay ah ayaa sidoo kale munaasabadda laga jeediyey soomaalida haddaan egay ama sastuureeyey sool iyo sanaag togdheer saaxilka iyo awdal saylac iyo hargaysiya nugaal sabanka aan joogno sanka mudug galguduud sagag iyo hiiraan sablaal iyo jawhar iyo suuqa xamar weyne soonabaay iyo bakool iyo saakow gudaheeda salagliya aalcadiya gada sinaanteeda jubbooyinka sufliya dhexo saaka aannu joogno saymihii tawxiidkaa ka curtay oo wataa raayadii suran si kastaba u eegnayoo salugla weeyaan si kastaba u eegnayoo salugla weeyaan sirta tawxiidku waa ducaadda ummadda soo saarta sirta tawxiidku waa ducaadda ummadda soo saarta soo jeeda habeenkii seexashada diida ilaahay sila la yeesha saacadiiyo ley samaaxana ku dara waa si gooniya nahjigii suubaniya raaca salafkii samir iyo iimaan ku dara rifqigu waa sacaadadae ka siqsiqa xumaha oo saata khuluq fiican wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ugu dambeynna waxaa xafladda ka hadlay sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoona ducaadda qaar guddoonsiiyey abaalmarin ay ugu talagaleen mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xafladan iyo tashaawurka ah ee halkan oo ka socotana halkan ayaa kusoo gebagabaynaynaa haddii ilaahi subxana wataala ogolaado waxaa noo xiga doona barnaamij kale ma ogtahay oo raggii ducaadii halkan maalmahan joogay khayrka u socday dee maktabu dacwa lixarakati shabaab mujaahidiin waxaa noo wakiisheen dee barnaamijkii ay soo diyaariyeen in halkaa aan ka sheegno fajazakum allahu khayran markan waxaan rabaa regga muxaafadaadka walaayada jubbada hoose ka socday in muxaafadaadkii muxaafado ka mid ah si gaaraan u sheego afraad qaar ka mid ahna si gaaraan u sheego haddii ilahi subxana taala ogolaado markii qiimeyn guud la sameeyey muxaafadaadkii waxaa muxaafadada ay kaalinta koowaad ka gashay halkaas muxaafadada joore waxaan leenahay mas-uulka muxaafadada inay soo istaago kulankan dowlada u berbar socda ee loo qabtay mas-uuliyiinta makaatiibta dacwada ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa imaanaya xilli muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan siyaadaa looga dareemayay ololaha dhanka dacwada dhowaan ay ahayd markii lasoo gebagabeeyey jowlo dacwi ah taas oo ay ka faa'iidaysteen bulshada muslimiinta ku dhaqan degmooyinka afmadow xagar dhoobley iyo badhaadhe halkaasoo kumanaan ka mid ah dadka muslimiinta miyi magaalo lagu gaarsiiyey dacwada diinta islaamka mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina hay-ad gaaleed ka sheegtay inay u doodo waxay gaalada ugu yeereen xuquuqul insaanka ayaa dowladda salbiyadda ee kenya ku eedeysay inay afduub iyo dil kula dhaqaaqday dadkii hogaaminayay mudaharaadyadii ka dhacay gudaha dalkaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya hay-ad gaaleedda sheegta inay u doodo xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ku eedeysay ciidamada ammaanka ee dowladda kenya inay afduub jirdil iyo dil u geysteen dad ay sheegtay inay hogaaminayeen mudaaharaadyadii looga soo horjeeday xukuumadda ruuto ee dhacay intii u dhexaysay bilihii juun iyo agoosto askarta ammaanka kenya ayaa ugaarsi gaar ah ku bilowday shakhsi kasta oo ay ku tuhumaysay ku lug lahaanshiha arrinkan iyo kuwa aan ku lug lahayn iyadoo qaarna dishay qaarna ilaa iyo hadda meel lagu nolol iyo geeri toona waana sida ay sheegtay hay-ad gaaleedkan human rights watch oo soo xiganaysa mid ka mid ah waalidiinta dhalay wiil lagu dilay gudaha dalka kenya intii ay socdeen rabshadihii xooganaa ayaa sheegtay in wiilkeeda ay weysaneed muddo afar maalmood ah kadibna ay ka heshay mid ka mid ah qoralka meedeedka ee isbitaal ku yaala deegaanka ay ku nooshahay hay-addan ayaa sidoo kale sheegtay in xukuumadda ruuto ay intii ay socdeen dibadbaxyadan ay dishay ilaa lixdan iyo kow ruux oo isugu jira bulshada qeybaheeda kala duwan isku soo baxyadan ayaa salka ku hayay caro ka dhalatay xeerkii canshuur kordhinta ee ay soo rogtay xukuumadda kenya taasi oo markii dambe ay dowladda ka laabatay madaxa human rights watch qeybteeda afrika ayaa warbaahinta u sheegtay misna xaqiijisay in booliiska kenya ay kaalin lixaad leh ka qaateen afduubka iyo jirdilka shacabka iyagoona dadka geynayay xarumo ciidan iyo goobo kale oo lagu jirdilayo ama naftaba lagu dhaafinayo ugu dambeyntii madaxa human rights watch qeybteeda afrika waxay sheegaysaa in dadka la afduubto badanaa meydadkooda laga helayay goobaha dhagaxa lagu qoto iyo hareeraha wadooyinka taasoo si cad u muujinaysa caburinta ay xukuumadda kenya saarto shacabkeeda markii ay isku dayaan ka hadlidda xaqiiqda ay ku hayso xukuumadooda aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idna waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu